bismillahi raxmaan raxiim shirkii ka socday broses labada casho ayaa soo gabagaboobay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku soo xiray runtii shirkan wuxuu ahaa shir aada muhiim ugu ah soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul ku-xigeenka iyo madaxda gobolada dhammaan ay kasoo wada qayb galeen iyo wasiiro halka kalena beesha caalamku ay aada uga soo qayb galeen oo weliba kasoo qaybgalku aada u sareeyey intaas waxaa sii dheeraa in barnaamijyada laga hadlayay ay arrimaha siyaasadda arrimaha amniga arrimaha ganacsiga iyo arrimaha haweenkaba oo maanta barnaamijyadii midna haweenka ahaa midna ahaa ganacsatada soomaaliyeed lagala hadlayo sidii wadanka loo maalgashan lahaa waxaa moodaa shirkan inuu aada uga duwanaa shirarkii hore soomaalida loo qaban jiray oo shirkan shir ahaa soomaalidu ay mas-uuliyadda iyadu lahayd oo dawladda sweden iyo midooda yurubna ay la qaban qaabinayeen soomaaliduna ay soo diyaarsatay ajendaha iyo dhammaan barnaamijkeeda waxaa intaas dheeraa in warbixinada la bixinayay dhammaan beesha caalamku ay aada u ammaanayeen doorka soomaalida ha noqota madaxweynaha iyo hogaankiisa maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo sida barnaamijyadii laisku ogaa oo lagu ballamay december sanadkii hore dhammaantoodba loo dhaqangeliyey ay kamid ahayd barnaamijkan kala guurka oo ciidamada amisom wadanka looga yareyn lahaa ciidamada soomaalidana loo kordhin lahaa ama la wareegi lahaayeen gacan ku-haynta dalka waxaa kamid ahaa barnaamijyada kale amniga sugidda waxaa kamid ahaa barnaamijka iyo heshiiskii baydhabo oo taariikhiga ahaa habka qaybsiga kheyraadka iyo habka doorashooyinka oo iyagana laisku raacay soomaalidana waxay caddeeyeen ay ka muujiyeen meesha horteedana in doorashooyinka hal cod iyo hal qof in la qabto inay waajib tahay beesha caalamkuna aada usoo dhaweeyey waxaa kaloo iyadana aada maaragtay looga hadlay sida xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo qorshaha amniga guud ee qaranka iyo dhaqangelintiisii sidoo kale annaga ka maamul gobol banaadir ahaana waxaan gudbinay shirkii amniga habka sugidda amniga caasimadda horumarka laga sameeyey sida ciidamada iyo degmooyinka iyo barnaamijka dariseynta uga dafalgelayaan iyo qorshayaasha fog oon leenahay sidii caasimadda usoo noqon lahayd caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka iyo ugu dambeyntii barnaamijkii barakacayaashu isagana aada looga hadlay sidii xal waaro loogu heli lahaa marka waxaa moodaa shirkan aada buu uga duwanaa shirarkii hore waana shir aada loogu wada ammaanay dowladda federaalka iyo soomaaliyaba
waa gartay guddoomiye arrinta ku saabsan ajendayaasha aada u gudbiseen adinka waan usoo laaban doonaaye qorshayaasha dowladda guud ay horgeysay ama ay warbixinta ka siisay ama waxqabadkeeda ha ahaato ama qorshayaashii laga sugaya ha ahaato ama mustaqbalka waxyaabaha u qorshaysan ha ahaatee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay maxay ka muujiyeen arrintaasi oo ku saabsan ku-qancidda iyo maaragtay iisheeg iyo ka raalli ahaanshaha qodobadaasi dowladdu ay la hortagtay meesha
runtii aada iyo aada toban sano ayaan joogay dalka oo aan runtii ka qayb gelay shirar caalami ah shirkan waa shirkii ugu wanaagsanaa oo dhanka habeenaas wax dhaliilaha loo soo jeedinayay ama gaabis ah ma jirin labo waxaa kaloo iyadana rashid mudan in bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f iyo dhammaan ay qireen sida ay diyaarka ugu yihiin in soomaaliya ay dhammaan shuruudihii lagu xiray hagaajinta maamulka iyo maareynta dhaqaalaha ay uga soo gudbeen haddana ay marayaan heer deyn deymaha in laga cabsiyo qarka u saaran tahay mar haddii deymaha laga cabsiyona waxaa imaanayso in wadanka loo helo maalgashi xoogan waxaa kaloo iyadana aada looga hadlay shalay xalay oo casho madaxweynuhuna uu joogay iyo wasiirada iyo madaxda goboladaba iyo madaxda adduunkaba in loo gudbo in laisku xiro horumarka iyo amniga oo aan la dhihin amniga la sugaa si horumar loo helo laakiin horumarka nasilkiisa inuu amniga ka qayb qaadanayo soomaaliduna ay aada ugu wanaagsan yihiin xagga raayamisarka iyo firfircoonida haddii maalgashi loo keenana ay aada uga shaqeynayaan marka waxaa moodaa in maalgashi iyo sidii dalka wax loogu qaban lahaa oo mashaariic horumarineed looga dhisi lahaa ayaa loo gudbay oo aada looga hadlayay tan maamulkii maaliyaddana runtii waxaa laisla qaray in soomaaliya sida ay ku socoto hadda hadday ku socoto inay sahlanaanayso inay inay isku fillaato kadibna la helo maalgashi caalami ah sida wadamada gaarka nolaha oo kale ay u helaan maalgashiyo caalami ah sidoo kale maanta ruushka iyo daniiskaba aada uga hadleen siday diyaarka ugu yihiin inay dalka maalgashaan marka waxaa moodaa caalamka inuu usoo jeedo dhanka kalena dawladdii iyo soomaalidii iyo goboladiina ay diyaar yihiin
waa gartay guddoomiye ajandayaasha ugu waaweyn ee horyaalay shirka waxay ahayd arrinta ku saabsan amniga iyo sidii ciidamada dawladdu ay ula wareegi karaan guud ahaan amniga iyadoo laga maarmayo ciidamo shisheeye qodobkaasi marka diiradda la saaray maxaa nuxura oo ka soo baxay ama aada is leedahay waa farxad gelinaya ummadda soomaaliyeed
runtii wax ka soo baxa waxa waaye in ciidamada amisorna ay diyaar ahaayeen in iyo ciidamadii soomaalidaba sidii ciidamada amisomna loo yareyn lahaa ciidamada soomaalidan loo siin lahaa awood muxuu ay dal ku hantaan annaga ka maamul gobol banaadir ahaan arrimahaas iyaga naftirkooda qaybta aadka maaragtay nooga kusaysa waxay ahayd kow in stadium muqdisho ay ciidamada ka baxayaan amisom dhawaan si garoonkaas uu noqdo garoon kubaddana lagu cayaaro rajaynaynana cayaaraha gobolada ee soo socda sanadkan dhamaadkiisana lagu qaban doono intaas waxaa sii dheeraa oo qabsaha ku jira iyadana in wadooyinkan muqdisho ilaa iyo baydhabo muqdisho ilaa iyo jowhar in laisku furo oo laga wada shaqeeyo sugidda amniga iyadana inay tahay muhiim annagana waxaa caddaynay lafdabar inay utahay haddii amniga muqdisho sugo in amniga gobolada soloolooyinka ay muhiim tahay in muxuu ahaa lasoo abjaro kooxaha argixisada waxaa laisku raacay in meel looga soo wada jeesto islamarkaana maal gashi la geliyo sidii loo tayeyn lahaa ciidanka soomaaliyeed oo ay amniga u haran lahayn marka waxaa moodaa in markan aada laisku wada riyaaqay lana caddeeyey in soomaalidu ay kaalinteedii kasoo dhawaashay kana soo baxday
waa gartay guddoomiye waxaad ii sheegtaa bal shirkii dabcan waa lasoo gabagabeeyey maxay ahayd oo marka aad fiiriso beesha caalamka iyo siday ugu nugul yihiin soomaalida ama ay u rabaan inay maaragtay wax la qabtaan iyo rajada aad ka qabtaan qodobada kasoo baxay shirkaasi inay miro dhalaan oo faa'iido ay kasoo baxdo intee la egtaa guddoomiya
runtii aada iyo aad rajo weyn baan ka qabnaa oo markaad fiiriso warmasiirka soo baxay oo ilaa iyo koob iyo sideetan sideetan iyo kow qodob ah dhammaantiis wuxuu ka hadlayaa sida loogu baahan yahay caalamka inay kaalintooda ka qaataan isla markaana soomaaliya oo diyaar ah inay horumarka ay samaysay sanadka iyo bilooyinka hadda la joogana aada loogu qancay lana rajeynayo in saas lasii wado waxaa kaloo iyadana xusid mudan in kasoo qaybgalku ahaa mid aada u sarreeya wasiiro badan oo caalamka oo dhan ka socda kasoo qayb galeen oo ku jiray wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha canada oo soomaali ah isagana uu khudbada halkaas ka jeediyey marka waa dareemaysaa sida caalamka oo dhan ugu soo jeedo dalal badanna ay ballanqaad sameeyeen ballanqaadyo iyadoo shirkan uusan ahayn shirkii ballanqaadyada iyo tabaruca haddana shan boqol iyo lixdan milyan lacag gaaraysa ayaa meesha lagu sheegay inay diyaar u yihiin inay soomaaliya hadda ay ay geliyaan si dawladda ay aada ugu shaqeyso
marka lacagtaasi waktiga la bixinayo iyo xilliga lagu howlgelayo iyo ma lagu sheegay warmurtiyeedka ama shirka
maya wadamadii baa caddeeyay waddan walba yani intaasaan diyaar la ahay kadib bay noqonaysaa in dawladda federaalku ay dabagal ku samayso si looga dhabeeyo laakiin iyadoon cidna la weydiinin inay yaboo samayso in la sameeyana waxay kutusaysaa sida ay maaragtay soomaaliya hadda aadka loogu soo jeedo